sanadin kiinba halkan warradiyowga dalsan kusoo dhawaada warkii duhur qodobadana waxaa ugu doorka roob faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka macwiisleed iyo al-shabaab oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan
golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo sii kordhiyey cunaqabateynta hubka saaran ee dowladda soomaaliya
dowladda kanada oo ku dhawaaqday in dalkeeda ay kasoo musaafurinayso boqolaal dhallinyaro oo soomaali ah
madaxweynaha soomaaliya oo baarlamaanada maamul goboleedyada ka dalbaday inay ka qayb noqdaan dagaalka ka dhanka ah ee lagula jiro al-shabaab
jabhadda t b l f oo shuruud cusub ku xirtay hubka dhigista kadib heshiiskii dhex maray jabhadda iyo dowladda etoobiya
akhbaaraadka warka duhur aad ku dhagaysan doontaan intaa ku guda jirnana waxaa ka mid ah dad fara badan oo ku dhintay dab xogan oo qabsaday guri ku yaala marinka khaza iyo kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal isaga kala gooshi kara qaradaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa maalnimo jimcaha taariikhduna ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha kooiyo tobanaad sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii dalsan oo faahfaahsan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeyay ciidanka macwiisleed iyo al-shabaab oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan wararkan kelino gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo mabaax oo hoostaga degmada moqokori xuduudna la leh gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegeen halkaas uu saakay ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidanka macwiisleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey ka gadaal markii macwiisleyda la sheegay in ay weerar ku qaadeen fariisin shabaabka ay ku lahaayeen deegaanka mabaax sidaasina uu dagaalku ku dhacay iyadoona la tilmaameen dagaalka la isku adeegsaday hub kala duwan oo noocyadiisa ay dadka deegaanka ay maqlayeen saraakiisha hogaaminaysay ciidanka weerarka qaada ayaa waxay sheegeen in dagaalkay weerarka uu ka dhashay khasaaro kala duwan oo dhimashadii dhaawac leh islamarkaana soo kala gaaray dhinacyada inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha inta uu leegyahay wararka ayaa intaa waxay kusii darayaan in ciidanka macawisleeda ay weerarka qaaday ay dib ugu soo laabteen deegaanka mabaaxa hoostaga degmada moqokori oo ay halkii hore oo ahayd halkii weerarka ay ka qaadeen saraakiisha ciidanka dowladda ayaan weli wax faahfaahina ka bixin dagaalkii saaka ka dhacay gobolka hiiraan si kastaba deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayay dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka kuwa deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dagaalada qaarkood ay ciidanka dowladda ay kula wareegeen deegaano iyo degmooyin oo ka tirsan gobolka hiiraan iyadoona la sheegay in deegaano kale ka tirsan gobolkaas laga qabsaday ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo markii hore ku sugnaa iyadoona deegaanada ka tirsan gobolka hiiraan ay muddooyinkii dambe ka dhacayeen dagaalo geystay khasaaro kala duwan
sida warkan soo socda uu ku faahfaahinayo waryahayga xasan laki golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sii kordhiyey cunaqabateynta hubka ee saaran dowladda soomaaliya
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khamiistii u codeeyey in cunaqabateynta hubka ay sii saarnaata soomaaliya taasi oo si weyn uga soo horjeeda dowladda soomaaliya iyadoo sheegtay in al-shabaab ay tahay waxa loogu yeero koox argagixisa dowladda soomaaliya ayaa ku dooday in loo baahan yahay in cunaqabateynta laga qaado si ay al-shabaab ay meesha uga saarto qaraarkan ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya sidii joogitaanka kooxda daacish ee ku sugan geeska afrika ayaa waxaa ansixiyey koob iyo toban dal oo u codeeyay in cunaqabateynta hubka ay sii saarnaata soomaaliya iyadoo dalalka ruushka shiinaha gabon iyo gaana ay ka maqnaayeen ansixinta qaraarkan dowladda soomaaliya ayaa taageero ka helaysay midowda afrika si loogu qaado cunaqabateynta hubka safiirka soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar cusmaan ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin kordhinta cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya waxauna ku ammaanay afarta dal ee ka aamusay inay taageereen in ay markaasi taageernayn kordhinta cunaqabateynta hubka waxa uu ka digay in cunaqabateynta hubka oo ah tii ugu dheereed ee qaramada midoobay ee caqabad ku noqonayso dib udhigista ciidamada soomaaliya si markaasi waa dib u dhiska ciidamada soomaaliya si markaasi looga hortago al-shabaab danjare abuukar ayaa waxa uu sheegay in dhibanayaasha ama wuxuu yidhi argagixisada ee soomaaliya ay markaasi la yaaban yihiin sababta qaadista cunqabateynta hubka soomaaliya ayna khatar ku tahay ayuu yidhi nabad iyo ammaanka caalamka sidoo kale dalal kale oo la hubeeyo si ay markaa iyaguna u difaacaan dhulkooda iyo dadkooda intaba
mahadsanid xasan laki dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda ay kasoo masaafurinayso boqolaal dhalinyaro oo soomaali ah oo dalkaas ku nool sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayga maxamed deeq alfa
dhalinyaro soomaali ah oo la sheegay in dowladda kanada ay qorsheynayso inay dalkeeda ka masaafuriso ayaa v o eda ugu waramay xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii qaarkood sida la sheegay loo soo diray warqadihii lagu masaafurin lahaa lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyarada soomaalida ee dowladda kanada qorsheynayso inay ka masaafuriso wadankeeda wakaalada xuduudaha kanada ayaa waxa ay sheegtay in dhalinyaradu ay gaarayaan boqol konton iyo toddobo qof balse dadka u doodaya dhalinyarada ayaa rumaysan inay gaarayaan boqolaal qof saraakiisha dowladda waxay ku doodayaan in hadda uun ay baaritaan kusoo ogaadeen in dhalinyaradu aysan waa aysan soomaali ahayn oo ay ka been sheegayaan kiisaska ay isku dhiibeen markii ay magangelyada weydiisanayeen waa weydiisanayeen dowladda kanada dhalinyaradaasi oo la hadashay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa waxa ay sheegtay in dowladda kanada ay rabtay inay ka masaafuriso dalkeeda horta daraadadan horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waan lasoo marnay hadda dhalinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda loogu celiyo taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub ah dadkan lagu celinayo marka haddow waxay maraysaa dadka qaarkii in laga seexay deputationkii qaarna maxaalahay lasoo marinayo proceska kaleeto marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xiri doonaan soo intaana qofna diyaaradda la saarin waxaa fiican in dadaal kale la laabo soomaalidu soo baxdo laisgarab istaago haddii hal qof lagu guuleysto in arinta laga joojiyo waxay noqonaysaa in dhammaantood laga joojiyo waa ilmahan dhalinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah marka haddii hal hab lagu guuleysto dhammaantood waa lagu guuleysanayaa maalin kasta baanu wada sheekaysanaa dhalinyarta anaa ka mid ah waxaanu gaaraynaa ilaa iyo afar boqol oo dhalinyaro oo gabdha wiilila isugu jiro waana dhalinyaro oo maxaa leeyahay da-dooda u dhaxaysa ilaa labaatan ilaa soddon jir ah marka maalin kastaanu is horeysannaa isbuuc kastaanu kulannaa qaaraanu isla shaqeynaa qaaraanu isla degannahay qaaraanu isku xasannahay isku bilooniyo isla dhelinaa maalin kastaanu is horeysannaa dhibaatooyinka haysta dhalinyartaas walaahi ma maleyn kartid qaaraa shaqada ka fadhiistay qaaraa waxbarashada ka fadhiistay qaaraa xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo inta yar dhaqaaqayso intanada hadda u ordayso oo rabta in aan maxallahay ka wacyigelino inaanay arrintaanayta maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarto wallaahi bilaahi horta dhalinyartan talaa farahooda ka baxday wax hadda oo qorshe oo gooni ah ayaan male awoodda wadanka ugu sarreysa dowladda iskale haddii dowladdu ay go-aan kusoo gaartay in la celiyo ayaka awood ay kusii joogaan wadanka ma jirta marka waxay joogaan quus bay joogaan laakiin mar kasta waxay rajo ka qabaan ilaahay xaggiisa iyo in soomaalida wadankan oo dad badanoo soomaali meeshaan oo madax ah ay ka mid yihiin inay wax u qabtaan laakiin ilaa hadda aanan wax dhaqdhaqaaqa badan aan arkin marka waxaan rajeynaynaa in dhalinyartaas la garab istaago wax badan loo qabto intaanay talafarada ka bixin walaahniyo waa noo sheegeen dhalinyartan waxaa lagu haystan waxaa weye soomaali matihiina lagu haystaa arrintaasna soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tahay soomaali ma tihiin yacni wax macquula ma aha waxa kugula hadlaya waa soomaali marka inaad tahay soomaali ma tihid macquul maaha waxay nagu haystaan waxaa waaye inaad soo isticmaasheen baasboor wadanka laga leeyahay waa taqaanaa dalkeenii soddon sano wax ka badan inaanan baasboorkeenaga aan meel lagu tegi karin soo soomaalidu ay mar kasta ku tiirsanayd baasboorka wadamada dariska iyo maaragtay muqallasku soo qaaday waxyaaba noocaas ah marka waxa keli oo looga bixi karaa intaan waxaa waaye in laisgarab istaago wax laga qabto walahi aniga horta su-aal fiican waaye horta waa safaarad ba halkaan la imaaday safiir baa yimid waanu la xiriirnay weliba qaarka naga basabooro soomaaliya watay iyo dokumentiyo soomaaliya watay buu maxaa lalahay noo xaqiijiyey oo warqad xaqiijina oo noogu daray weliba oo xaqiijinaysa inaanu soomaali nahay marka laakiin waan la xiriirnay laakiin shaqabooda kama socdo safaaradda soomaaliya halkan eh, waana culayska ugu badan oo halkan naga haysta
waxaa socda dadaalo ay wadaan jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada qaarkood kuwaasoo weli aanan kusoo bi- aan kasoo bixin wax natiijo ah dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday qorshaha ay dib ugu celinayso dhallinyarada soomaalida ee dalkeeda ku galay baasaboorada wadamada dariska la ah soomaaliya iyadoo ku doodaysa in qorshuhu soo gelistooda uu markii horeba qaldanaa sidaa darteedna ay masaafurinayaan
madaxweynaha soomaaliya ayaa baarlamaanada maamul goboleedyada ka dalbaday inay ka qayb noqdaan dagaalka ka dhanka ah ee lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddoonada baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka ee ka qaybgalay furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha ayaa ku adkeeyey baarlamaanka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay xoojiyaan wada shaqeynta dhexdooda ah wadajirna uga shaqeeyaan dowlad dhiska dalka si loo gaaro soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah madaxweyne xasan sheekh ayaa xusay in shacabka soomaaliyeed ay su- markaasi sugayaan qabyatirka dastuurka iyo dhammaystirka shuruucda xoojinaysa dowladnimada waxaana uu tilmaamay doorka xoogan ee baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku leeyihiin xoreynta dalka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab dhankooda gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye salaad samatar iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo gudoonada baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey kulankan iyagoo soo dhaweeyey in ay sii joogteynayaan si loo xoojiyo wada shaqeynta iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka
dowladda masar ayaa waxa ay sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka taageereyso dib dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan ayaa waxaa magaalada qaahira ee dalka masar uu kula kulmay wasiirka wasaaradda beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga dowladda masar sayid albashiir kulanka labada wasiir ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan marka hore soo dhaweynta iyo sidoo kale sidii dowladda masar ay taageero usii lahayd dowladda federaalk soomaaliya oo ay ka taageereyso dhinacyo kala duwan oo ay kamid tahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo sidoo kale masar oo xiriir soo jirana uu ka dhexeeyo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo qiraadka badda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in waajib ay tahay in dowladda masar iyo soomaaliya ay dhinacyo badan ay iska taageeraan islamarkaana ay sidoo kalena ay xiriirkooda sii xoojiyaan wuxuu intaa ku darin soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer afrika marna masarna ay diyaar u tahay inay xoojiso xiriirka labada dal oo qeyb weyn ka qaadanaysa dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha isagoo sheegay in masar ay ku deeqayso deeq waxbarasho iyo tababaro gaar ah oo cilmiga badaha iyo kalluumeysiga ah sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga qaraadka badda soomaaliya axmed xasan aadan ayaa uga mahad celiyay dhigaysa masar soo dhaweynta wanaagsan ee ugu sameeyey magaalo qaahir ah ee dalkaas
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhur ee radioga dalsan wararka soomaalida intaas ay nooga ekaadaan markaan akhbaaraadkii caalamka haddii aan fiirino ugu yaraan kow iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay dab fiidnimadii khamiistii ka kacay waqooyiga marinka khaza sida ay xaqiijiyeen hogaamiyayaasha xamaas ee marinka waxaana shilkan markaasi uu noqday mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa ee sanadihii lasoo dhaafay ee markaasi ka baxsan baaxadda rabshadaha ka dhashay iska horimaadka israa'iil iyo sidoo kale falastiin dabka ayaa ka kacay dabaqa saddexaad ee dhismo markaasi saddex dabaq ah oo ku yaala xirada qaxootiga ee jabaliya oo ay dadku ku badan yihiin sida uu sheegay dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee xamaas waaxda difaaca madaniga ah ee ghaza oo ay maamusho xamaas ayaa dabka markaasi la xiriirisay shidaal lagu keydiyey dhismaha ilaa hadda ma cadda sida uu shidaalku ku kiciyey dabkan iyada oo markaasi saraakiishu ay sheegeen in baaritaan uu socdo ilaa hadda marinka khaza oo ay maamusho xamaas ayayna markaasi saaran tahay go-doomin ay israa'iil iyo masar ku hayaan ayaa waxaa ka taagan dhibaato dhanka tamarta ah dadku waxay inta badan markaasi ku kaydiyaan gaaska wax markaasi lagu karsado naaftada iyo batroolka guryaha iyagoo markaasi isu diyaarinaya xiliga qaboobaha madaxweynaha falastiin maxmuud ayaa markaasi tacsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay dabkan wuxuuna ku dhawaaqay maanta oo jimcaha maalin baroordiiqa
ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa ri- waxa ay ah, riday ah, sida ay sheegeen dalalka dariskeeda in uu gantaal u muuqday ah, mid isaga kala gooshi kara qaaradaha maalin kadib markii ay riday gantaal yar oo jawaab u ah milatariga mareykanka wasaaradda waa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jabaan ayaa sheegay in gantaalkan uu safri karo masaafo dhan shan iyo toban kilomitir taasoo siinaysa awoodda uu ku gaari karo dhulweynaha mareykanka gantaalkan la tijaabiyey ayaa waxa uu ku socday masaafo dhan kun kilomitir wuxuuna dhacay meel waa wuxuuna ku dhacay meel qiyaastii laba boqol oo- laba boqol oo kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan jasiiradda lagu magacaabo obshima oo waqooyiga dalkaas jabaan ah sida ay sheegeen saraakiisha wasiirka difaaca kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kale ku tilmaamay gantaalkan mid uu aan macquul ahayn islamarkaana isaga kala gooshi kara qaaradaha warkii duurar aad ka dhegeysanayseen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho waa naga tahay sheecidii warkaygu soo waxay dib u heli kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel